dilkan ayaa waxa uu maalintii shalay ka dhacay deegaanka gubadley ee dhacduleedka magaalada muqdisho waxaana geystay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka askarigan la dilay ayaa la sheegay inay dileen guddoomiye waaxid ka tirsan deegaanka gubadley iyo ciidamo u wato kuwaas oo doonaya inay boobaan dhul uu lahaa ninka la dilay askarigan la dilay ee lagu magacaaba abuukar nuur maxamed waxaayna askartu abuukar si bareera ugu toogteen gurigiisa oo ku yaalla deegaanka gubadley qaar ka mid ah helada askarigii la dilay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in abuukar loo dilay si gardarro ah islamarkaana ay askartu doonayeen inay dhulbaab ka geystaan deegaankan dhacduleedka magaalada muqdisho waxaa dil loo geystay lagu magacaabo abuukar nuur maxamed jimcaale dilkaasna waxaa geystay nin guddoomiye waaxeydka ah waax ka mid ah waaxooyinka degmada guud guddoomiye ka ah oo lagu magacaabo tambooni ciidan oo watay waxaa loo dilay dhul oo asiga leeyahay wadaa la marsiyaha iyo dhulkan wada la marsiyaha laisu qabsaday laakiin ulajeedka guddoomiye waaxeedka ciidanka oo watay wada bixis maaheen laakiin wuxuu ahaa dhulboob waa joogiyey guddoomiye waaxeedka asaga iyo ciidankiisa goobjoogi ahaayeen hasaana ka dambeeyay dilkaas filinjeeria la geliyaa ilaa cadaalad loogu helo waana soo qabta ninkii dilkaas ka dambeeyey si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii dambe magaalada muqdisho iyo dowlaadkeeda kusii xoogaysanayey dhulboobka ay isku geysanayaan madaxda dowladda federaalka iyo askarta kuwaasoo mararka qaarna dhex mara dagaallo gacanka hadal ah oo dhaliya khasaare isku jira dhimisho iyo dhaawac